Dhallinyaradan oo ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ku shaqeysta xirfada farsamada gacanta gaar ahaan xiritaanka biraha shubka ah ee lagu dhiso guryaha kuwaas oo tiirar aasaasi u ah dhismaha guryaha dhagaxa ah shaqadan ayay dadka intooda badani u yaqaanaan feerayoole waxaana qabta koox dhallinyaro u badan kuwaasi oo aqoon durugsan u leh dhismaha guryaha dhagaxa ah haddaba qaar ka mid ah dhallinyaradaasi ayaa ka warbixiyey habka ay u shaqaystaan iyo caqabadaha ay kala kulmaan waxaan ka shaqeeyaa shaqada la yirahdo faariyoole qaybta maadaama dhismaha faariyoole walaahi oon shaqada qabto maadaama yani aasaaska guriga waaye maarata wax walba maadaama yani guriga biraha shubka maadaama wixii loogu baahan yahay wuu xiraa guriga dhama tiir joogo shaqadan walaahi waxaan aqanaa ilaa iyo shan sano hadda macalin meelo badanaa ka soo shaqey magaalada beledweyne waa ka shaqey ilaa iyo buuli burto waa ka soo shaqey shaqada inta badan lama helaba waxaa waaye waa inta badan lama helo shaqada maadaama yani waa xeer u go-aanaa jirto ninka farsamayaqaanka maadaama yani tiirta inta biradu yahay oo wuxuu xiro maadaama yani lacag jooraat wuxuu u dhima jiraa loo diraa hadda shaqaale tobanaa u shaqaahaynaa gurigan labaatan tiir wa biraa waxaa waaye lix iyo tobanaa u weyn hadda birahaani ahaa xirihayn jooraati walaahi ilaa iyo shan iyo toban doorar waa ugu badan marta nin walba xirfadaa la yimaado faariyol waxa waaye dhismaha oo guriga birta awoodeeda i celin laheed waaye magarad waxaan bartay fiftiinka waxaa u isticmaalnaa beensada beensooyinka isticmaalnaa beense iyo silig la iskula xiraa saxwa mar biraa ku dilayso mar siligaa ku jeexaa marba nooc waa shaqadan ayaa dhallinyaradani u noqotay fursad shaqo oo ay kaga baxaan baagamudanimada ah iyagoo kasoo dhacsada nolol maalmeedkooda iyo midda qoysaskooda waxayna badanaa shaqooyinkani ka qabtaan guryaha dhagaxa ah ee dhismayaashu ku socdaan iyaga oo si maalinla ah uga shaqeeya guryahaasi